go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuq maasuqa iyo maamul xumada waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuq maasuqa si aan u xoojinno hufnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci fulinta dowladdu waxay dejisay sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii hanaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha zambiya hakaynde hishalima oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiyey hay-adaha dowladdiisa hishalema ayaa la doortay sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuq maasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas jarati musamba waa macalin wax ka dhiga jaamacadda zambiya waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay tobankii bishii maarj waxay sugaysay baadhitaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla lusaka waxaa wehelinaysay walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayey in uu laaluush ka dalbado walaasheed arrintaas oo aan wanaagsanayn bal eeg safka dadka sugaya in la baadho waxaa jira hal mashiin oo keliya waxaana mararka qaar dhici karta dhibaato iyada oo dib laguu dhigi karo sidaas awgeed haddii aad rabto in walaashaa si dhaqso ah loo baadho deg deg ayaan magaceeda u soo horumarin karaa taasina waxay ku iman kartaa haddii aad adna i caawiso ayay sheegtay iyada oo sharaxaysa musuq maasuqa ka dhex jira xarumaha caafimaadka laakiin tani maaha kiis gooni ah hase ahaatee komishanka la dagaalanka musuqa ee zambiya oo ah hay-ad dowladeed oo la aasaasay kun sagaal boqol iyo siddeetankii iyada oo loo xil saaray iskudubaridka iyo la dagaalanka musuqa ayaa sheegtay in ay heshay in ka badan boqol kiis oo musuq maasuq ah oo ka dhacay waaxda caafimaadka sanadkii lasoo dhaafay oo keliya oo ay ku jiraan tusaale ahaan in laaluush la qaatay si loo helo adeeg caafimaad iyo sidoo kale helitaanka daawooyinka dhakhtar ku qoray monika jibanta muwansa waa ku-xigeenka agaasimaha guud ee guddida la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya waxaan ogaanay musuq maasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka sida habraacyada wax soo iibsiga zambiya iyo sharciyada kale waxaa jiray in wax badan la baabi'iyey shuruucdii si loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo markii ay taasi dhacdayna waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mid a saraakiisha dowladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay taasoo ah ku tagrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu ayay tidhi sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay berlin ee transparency international musuq maasuqa ka jira wadamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida tallaalka carruurta wuxuuna keenaa wakhti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii komishanka la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya ayaa xidhay wasiirkii hore ee caafimaadka iyo afar kale oo lagu eedeeyey fadeexad musuq maasuq oo gaadhaysa siddeed iyo toban milyan oo dollar oo la xidhiidha soo iibinta agabka caafimaadka laakiin ilaa haatan lama xukuminin warbixin ay soo saartay hay-adda transparency international ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah shantii qof ee zambiya u dhashay uu bixiyey laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada guddida la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuq maasuqa waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuq maasuqa la xidhiidha waatan mar kale monica jibanta waxaanu dib u eegis ku samaynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa oo uu madaxweynuhu daahfuray dhowr maalmood ka hor taasina waa siyaasaddii qaran oo dhammaystiran runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasaddan dib u eegis ku sameeyaan sababtoo ah cid walba dadaal ayaanu uga baahannahay ayay tidhi siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluushka iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kastaa in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi